horta inaan khutarax taga ma rabo oo doorashan ka raba laakiin waxaan aaminsanahay boqolkii siddeetan ama sagaashan ama ka badanba inay ku soo baxeen si oo nadaam ah oo xaq ah oo ay ku doorteen dadkii kursiga lahay ama constituensiga uu ka soo jeedo xildhibaan shaki kuma jiro mana aha wax qarsoon soomaaliduna waa ogtahay caalamkuna waa ogyahay in ay jireen musuq maasuq iyo laaluush inay jireen hanjabaado la handaday dadka waxaan maqlay xildhibaan salaad dukanaya in gadaashiisa laga qaata kursigii waxaan maqlay kuwa iyagoo horda aroortii doorasho ay dhacday marka waxaasoo dhan kuraas gabdha loo qoondeeyey ee rag la siiyey waxaasoo dhan waxaan u haystaa musuq maasuq iyo cadaaladdarro iyo dulmi ay sameeyeen hoggaanka sare ee dalka taas shaki kuma jiro oo waxa qayladhaan iyo cabasho soomaalida ka yeelaya goobihii lagu doorta waxoo dhan waxa ku tagri falay oo sidii doonaan ka yeelay oo hanti ummaddu leedaho lacaga qaranku leeyahay ku baxshay dib musuq maasuq ah awoodana u sheegtay hoggaanka sare dalka xildhibaanada soomaaliyeed iyo weliba sanadkan laba aqal ayaa wax dooranayseen iyagaa laga rabaa in si wadaninimo leh oo soomaalnimo leh oo islaamnimo leh inay u qiimeeyaan xaaladee dalka dhibka laga saaro haddii la rabo laakiin inay sidii afartii sanada soo dhaafo ahayd iska sii ahaato taas anugu maba jecliba inaan ku dadaalo